بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقد امركم الله سبحانه باتباع صراطه فقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء واياكم والمحدثات وكل ما يخالف شرع الله الحنيف فان الله قد اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه فقال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا كما قاله الإمaamu malik raximah اllah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyin aada iyo aada u fara badan ayuu ina siiyey oo shukri iyo mahadnaq inooga baahan waxa ugu weyn nicmooyinka ilaahay uu ina siiyey diinteennan qiimaha badan ee khayrka badan ee uu inoo soo dejiyey inuu inoo dhammaystiray oo aanu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oofsanin ilaa diintii uu wada dhammaystiray ilaahay baa qur-aanka kariimka ah ku yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii idin kaamil yeelay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii diineedna korkiinna ayaan ku dhammaystiray wa radiitu lakum ulislaama diina sidaa awgeed diinteenna markii nebi moxamed joogay calayhi salaatu wasalaam wixii diin ahaa ayuunbaa waxa weeye maantana diin ah diin rasuulka dabadii inoo soo degtayna ma jirto imaamkii weynaa imaamu maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diinan laa yakunu lyowma diina wixii maalintaa rasuulka ilaahay jala wacalaa uu diinta u dhammaystiray aan diin ahayni rasuulka dabadii diin ma noqonayo rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam diintii ilaahay jalla wacalaa uu u waxyooday ee uu ku soo dejiyey ee dhammayska tirayd ee uu faray inuu ummadda gaadhsiiyo dhammaanteed dadka wuu soo wada gaadhsiiyey wax alla wuxuu ka qariya ama kala hadhayna ma jirin inuu dadka soo wada gaadhsiiyaana waajib bay ku ahayd xadiidka muslim wariyey wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam innahu lam yakun nabiyun qablii ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum wa yundirahum shara maa yaclamuhu lahum ma jirin nebi ilaahay soo diray aniga hortay ee ilaa waxa waajib korkiisa ku ahayd wax alla wixii khayr uu ummaddiisa u ogyahay inuu u sheego uu gaadhsiiyo oo uu tuso wax alla wixii shar uu ogyahayna inuu uga digo oo uu ka reebo sidaasaa rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam waajib ku ahayd sidaa awgeed baa xadiidka loo sugan wuxuu rasuulku yihi maa taraktu shay-an mima amarakum allahu bih ilaa waqad amartukum bih maan ka tegin shay ka mida wixii ilaahay jalla wacalaa uu idin faray ee dhammaantii waan idin wada faray oo waan idin soo gaadhsiiyey walaa shay-an mimaa nahaakum canhu ilaa waqad nahaytukum canhu wax ilaahay idinka reebayna kamaan tegin ilaa waan idin diiday oo waxa weeye waan idinka reebay sidaa awgeed rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wixii lagu soo dejiyey baa diin ah wixii lagu soo dejiyey baa khayr ah wixii lagu soo dejiyey ayaa ilaahay jalla wacalaa mid loogu dhowaanaya ah wuxuu leeyahay alimaamu malik raximahu llahu tacaala man axdatha fi hadihi lummati alyowma shay-an lam yakun calayhi salafuha faqad zacama ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama khana risaala qofka maanta sheegta qofka maanta ummadda muslimiinta dhexdooda kusoo darrisiiya wuxuu diin iyo sharci ku sheegaayo oo rasuulka iyo saxaabadii iyo salafkii hore aanay haynin ama aanay waxa weeyaan markaasi sheegin qofkaasi wuxuu sheegtay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama risaaladii khiyaameeyey oo wax risaaladii iyo diintii ilaahay kusoo dejiyey ka mid ah aanu dadka soo gaadhsiinin waayo qofku hadduu rumaysan yahay xaqiiqo ahaan in diinta dhammaanteed rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina soo gaadhsiiyey maxaa ku kalifaya waxaanu rasuulku samayn oo aan daliiloo haynin inuu la yimaado oo uu isku mashquuliyo oo uu diin ku sheega iyo khayr maxaa ku kalifaya dhinaca kale walaalayaal wuxuu rasuulkeennu aada iyo aada inoogaga digay sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha bidaca la idhaahdo iyo arrimaha diinta lagu soo daraayo arrintaasi aada iyo aada buu inoogaga digay weliba digista uu bidaca ka digaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu ku celcelin jiray oo wuxuu rasuulku lahaa man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofka ku soo dara ee amarka yaga kana waa amarka diinta eh waxaan ka mid ahayn waa lagu celinaya xadiidkaasi wuxuu sheegayaa qofka bidcada la yimaada inaan laga aqbalahayn ilaahayna aan ugu dhowaanahayn ee uu noqonayso mid lagu celiyo oo waxa weeye aan laga aqbalin riwaayadda kale xadiidkaasi leeyahayna waxay tilmaamaysaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofka sameeyo camal aan diinta waafaqsanayn oo aan rasuulkii laga hayn sala allahu calayhi wasalam oo aan daliiloo haynin waa lagu celinayaa camalkaasi ama isagu ha unka oo ha bilaabo ama mid uga horreeyey oo bilaabay a kaga daydo waxaa kaloo rasuulku lahaa waiyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar waxaan idinka digayaa arrimaha cusub ee diinta lagu soo daraayo waayo wax kastooo cusub oo diinta lagu soo daraa waa bidco bidco kastoo diinta lagu soo daraana waa dalaal iyo baadi oo qofku waa miduu ku lumaayo oo uu ku habaabayo uu ku baadiyoobayo baadi kastaana waa fi nnaar oo qofka ku dhaca ama la yimaada waxay u sababaysaa inuu waxa weeye naarta ku galo ciyaadan billaah maalin kastoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu khudbadaynayo wuxuu odhan jiray bilowga khudbadiisa amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaabu allah وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة waxaad markaa halkaa ka arkaysaa sida rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ugu celcelinayey ee uu bidaca uga digayey waxaa axaadiidtaa laga qaadanayaa walaalayaal bidac iyo waxyaabo cusub oo diinta lagu soo daraayo in aad iyo aada la ysaga ilaaliyo qof walibana uu iska ilaaliyo dadkana looga digo waxaa kaloo laga qaadanayaa axaadiidta bidco kastoo diinta lagu soo dara inay dalaalo iyo baadi tahay taasina walaalayaal waa baraarujin rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama ummaddiisa uu ku baraarujinayo khatarta bidcada iyo dadka oo uu markaa ka fogaynayo ama ka ilaalinayo bidaca inay kasbadaan oo ay la yimaadaan saxaabadii rasuulka ee qiimaha badnaydna dhaqankooda iyo hadyigoodu saas u ahaa oo iyaguna bidaca ee qowl ahaan iyo hadal ahaanna way uga digi jireen ficil ahaanna waxa weeye way uga digi jireen saxaabigii cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu ee culimmadii saxaabada ka midi wuxuu leeyahay ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum wa kullu bidcatin dalaala raaca ee axaadiidta rasuulka iyo dariiqiisa raaca oo ha bidcaysanina bidac iyo waxyaabo cusub aan la imanina waa laydinku filaada waa laydinka filaada faqad kufiitum waa laydinku filaaday oo macnii ilaahay baa jalla wacalaa ee idinka kaafiyey inaa waxyaabo cusub la timaadaan oo diintan dhammaystiray bidco walibana waa baadi waana ahar sugan weeye waxaa kaloo cabdillaahi bni cumar uu yihi radia allahu canhu wa ardaah kullu bidcatin dalaalatu wain ra'aaha annaasu xasana bidco waliba waa baadi dadku hadday doonaan wax wanaagsan oo fiicanba ha u arkaane cid alla ciday saxaabadu bidcooyinku arkaan waxa weeye ficil ahaanna aada iyo aad bay ugu inkiri jireen way ku qabsan jireen oo waxa weeye kumay eegi jirin taa walaalayaal haddii aynu garannay in ilaahay jalla wacalaa diinta uu inoo dhammaystiray in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam diinta dhammaanteeduu ina soo wada gaadhsiiyey iyo inuu bidaca waxyaabaha la yidhaahdee diinta lagu soo darayo inooga digay intaa haddii aynu garannay bidaca munkarka ah ee wakhtiyadii dambe lala yimi waxaa ka mid ah alixtifaalu bimawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam maalinkii rasuulku dhashay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi in xaflada iyo dabaaldeg la sameeyo oo maalintaasi ciid laga dhigto oo maalin waxa weeye la farxa laga dhigo oo waxa weeyaan markaa maalinkaasi sare loo qaado walaalayaal arrinka caynkaasi ee haddii aynu nahay dad muslimiin ah oo ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan ma diin baa mise diin maaha markaynu ka hadlayno innagoo aan waxba isxiijin ee waa in sharciga aynu rumaysannay un loo bandhigo haddii laga helo waa shay diinta ka mid ah haddii laga waayana waa shay aan diinta ka mid ahayn ciddii doonaysaaba ha la timaado haddii haddaba sharciga loo bandhigay kitaabka iyo sunnada laguma hayo oo lagama helin sidaa awgeed waa arrin bidco ah waa arrin munkar ah waa arrin aan sax ahayn ilaahayna loogu dhowaan maayo waa lagaga fogaanayaa shaki male taas inuu bidco yahay waxa u daliilo kow rasuulku ma samaynin sala allahu calayhi wasalam sameeyana ma odhan laba saxaabadiisii qiimaha badnaydna may samayn oo abubakar ma samaynin cumar ma samaynin cuhmaan ibnu cafaan ma samaynin cali bnu abi aalib ma samaynin afartii khulafadana lagama hayo saxaabadii kale ee rasuulka ee sharafta badnayd ee aadkii aadka rasuulka u jeclaa sala allahu calayhi wasalam ee qadarintiisa iyo qiimayntiisa iyo weynayntiisa dadka ugu horeeyey lagama hayo qarnigaasoo dhan ka kaalay qarnigii taabiciintaee ku xigee iyagu ardayda u ahaana lagama hayo lama aqoonin oo dadka muslimiintii waxay yaqaaneen maaha ka kaalay qarnigii kusii xigee taabicu taabiciintiina iyagana lagama hayo a'immadii islaamkee waaweynayd oo culimmada madaahibta hadda dadku waxa weeye ay u abtirsadaan ay ka mid ahaayeen waxa weeye arrinka noocana may aqoonin manay ogeyn hadda ayaa keenay haddii intaasoo culimo iyo intaasoo qarniga aanay muslimiintu ogeyn waxaa keenay bay taariikhayahanada muslimiintu leeyihiin niman la odhan jiray alcubaydiyuun oo waxa weeyaan markaa faatimiyiin iyagu sheegan jiray yacnii ahlu beytka inay ka mid yihiin bay sheegan jireen kamaysan mid ahayn oo abtirsigaasi dhab mu ahayn bay culimmada islaamku yidhaahdeen nimankaasi waxay ahaayeen niman siiradooda iyo taariikhdoodu ay madowdahay waxay ahaayeen niman culimmadii islaamku ay isku waafaqeen inay gaala yihiin murtadiina oo waxa weeye diinta ay kaga baxeen xumaano badan oo ay muujisteen oo ay la yimaadeen waddamada muslimiinta meelo ka mida ayaanay qabsadeen oo ay muddo ka talinayeen walaalayaal arrinta caynkana sidaa aragteen dadka qaar u buunbuuninayaan horta halkaasay ku daban leedahe ha la ogaado dadkii qumanaa ee wanaagsanaa ee dhammaantood aynu jecellahay waxa weeye lama iman ee nimankaasi fartu ku godnayd ee waxa weeyaan markaa itixaanaa nimankaasi ayaa bilaabay niman aada iyo aada u dhib badan oo taariikhdooda la yaqaano oo kutubta taariikhda laga eegi karana way ahaayeen iyaguna yay kaga daydeen iyaga iyo ciddii kale la imanaysaaba waxay kaga daydeen kiristaanka oo in badani waxay idhaahdeen mar haddii kiristaanku maalintii nebi ciise dhashay calayhi salaam ay ciid weyn ka dhiganayaan xaa innaga markaa ina dhigay maynu fadhiga ka kacno maynu rasuulkeenna karaamayno maalintii uu dhashay maynu waxa weeyaan dabaaldeg samayno arrinkaasina waxa weeye gaaladii oo laysku shabbahayo gaalada in laysku shabbahaana waa muxaram wuxuu rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qolo qofka isu eekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay waxaa kaloo rasuulku yihi laysa minaa man tashabbaha bigayrina naga mid ma aha qofka waxa weeye isu eekaysiiya isku shabbaha cid aan annaga ahayn haddaanu muslimiinta nahay kayrkayo oo gaalada oo yuhuud iyo nasaar iyo gaalada ah yuhuudda iyo kiristaanka iyo nasaarada iyo gaalada kale ah ciddii waxa weeyaan markaa isku shabbahdaa naga mid maaha walaalayaal arrinkani horta halkaasuu ku daba leeyahay iyadoo sharciga aanu saliya raad ku lahayn oo aan laga soo helahayn ayaa haddana wuxuu koobsanayaa munkaraad fara badan arrimo badan oo sharcigeenna mamnuuc ku ah oo laysla wada garanayo ayuu koobsanaya xumaanuhu koobsanaya waxaa ka mida munkaraad ictiqaadiya oo caqiidada taabanaya oo caqiidada saxdaa ka soo horjeeda taasina waxay ku badan tahay had iyo jeer dadkan dabaal dega ama arrintan u ololeeyaa waxay qaadaan sidaa aragteen qasaa'id bay qaadaan iyo gabayo carabi ah ayay qaadaan gabayadaa carabiga ah waxa ka buuxda shirkiyaad baa ka buuxa rasuulkaoo la baryayo sala allahu calayhi wasalam gurmad iyo gargaar la weydiisanaayo halkii ilaahay jalla wacalaa uu dejiyey laga sarraysiinaayo haybka iyo maqanta inuu ogyahay la sheeganaayo waxyaabo badan oo caynkaasoo shirkiyaad iyo gaalnimo ah ayaa ku jira qofkii aan garanaynna waxa laga yaabaa inuu moodo uu nebi ammaan ama uu is idhaahdo rasuulkiibaa sala allahu calayhi wasalam lagu salleeya kitaabka burdaha la idhaahdae soomaalidu aadka u taqaanay waagii hore ilaa imakana qaar badane ay ku luuqeeyaana ay qaadaan waxyaabo badan oo kuwa aynu sheegayna ka mida baa ku jira oo waxaa ka mid ah haddaan tusaale idinka siiyo wuxuu odhanayaa yaa akrama alkhalqi maa li man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaaditsi alcamimi kii khalqiga ugu sharafta badnaayee ugu karaamada badnaayow rasuulka ayuu jeedaa sala allahu calayhi wasalam maalinka dhibaatooyinka caamka ah ay yimaadaan maalinka qiyaame cid aan adiga ahayn oo aan magan gala melihi cid aan adiga ahayn oo aan magan gala melihi u fiirso ka hadalkaa yidhi ilaahay jalla wacalaa halkuu ku iloobay ilaahay baa la magan galaa ilaahay baana dhibaatooyinka adduunyo iyo kuwa aakhiraba waxa weeye cid ka badbaadin karaa weliba wuu sii waday oo wuxuu idhi in lam takun aakhidani yowma almacaadiyadi fadlan wailaa faqul yaa zallata alqadami maalinkaa qiyaamo haddii aanad gacantay qaban oo fadli xaggaaga ka ahday dartii aanad igu qaban gomadaydu naar bay ku siiban buu leeyay oo naartaan geli doona haddaanaad adigu naarta iga badbaadin naarta ayaan ku dhici doonaa taasaa lagu celcelinayaa saa loo haystaa in nabigii lagu salleeyayo sala allahu calayhi wasalam wuu ka sii daray oo wuxuu ihi fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami waxaa ka mid ah waxyaabaha aad adigu ku deeqday adduunyada adigaa ku deeqay dangaladeedana adaa ku deeqay oo aakhiro ah waxyaabahaad ogtayna waxaa ka mid ah lawxulmaxfuudka wax alla waxa ku qoran inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa arrin aada iyo aada waxa weeye u khatar badan adduun iyo aakhiraba rasuulkuu siiyey sala allahu calayhi wasalam oo muxuu markaa ilaahay uga tegey ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay wa ina lanaa lalaaakhirata waluulaa adduun iyo aakhiraba annagaa leh saaxibu lburda ama ninkaa burdaha qorayna wuxuu leeyahay adduun iyo aakhiraba nebi maxamed oo adigaa ku deeqay waa kufri iyo gaalnimo kufrigaasuu nebi maxamed ku ammaanaya sala allahu calayhi wasalam kolkaasaa mid jaahili uu ku celcelinayaa oo uu muraaqoonayaa oo uu aada iyo aada u jibboonayaa oo shaydaanku ku odhanayaa rasuulkii baad ku salliaysaa sala allahu calayhi wasalam ama cibaado weyn baad gudanaysaa ayuu shaydaanku ku odhanaya bidcada iyo khuraafaduna wax ka jibbo badan oo waxa weeyaan markaa wax ka macaan waayo shaydaan baa meesha ku jira oo dadka waxa weeye u qurxinaya wax alla wax alla wuxuu maxfuudka ku qoranna waad og tahay buu ku leeyahay weliba wax alla wuxuu maxfuudka ku qorani maaha cilmigaagoo dhane waa barh ka mida culumtaada wax ka mida weeyaan lawxul maxfuudka maxaa ku qoran wax alla wixii dhici doona ayaa ku qoran xataa shaksi kasta iyo qof kasta waxa qalbigiisa kusoo noqnoqonayo ku jira ayaa ku qoran adduun iyo aakhira wax kasta oo ka jira ama ka dhacaya ama hore uga dhacay baa ku qoran wax waliba lawxul maxfuudkay ku qoran yihi marka wax walba waad og tahay baa ku qoran qur-aankana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa meelo badan oo ka mid a rasuulku sala allahu calayhi wasalam inaanu qeybka ogeyn inta ilaahay ogeysiiyey mooyaane weliba ilaahay wuxuu farayaa nabigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam inuu dadka u sheegay inaanu qeybka ogeyn walow kuntu aclamu algayba lastakthartu min alkhayri wamaa masani asuu waxaad nebi maxamed oo dadka ku tidhaahdaa haddaan qeybkiiyo maqanta ogaan lahaa khayrkaan badsan laha dhibaatana waxa weeye inay taabateen walaalayaal waxyaabaha noocaasa ayay qaadaan oy ku celceliyaan oo waxa weeyaan markaa wanaag iyo khayr dadka looga dhiga rasuulkeenna sharaftalina sala allahu calayhi wasalam in lagu talax taga aada iyo aada buu u diiday oo xadiidka bukhaariga wuxuu lahaa laa tuطruunii kamaa aطrat nasaara bnu maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulu sidii kiristaanku ciise bnu maryama ugu talax tegeen ha igu talax tegina oo ammaantayda xadka ha dhaafinina oo waxaan markaa waxba ka jirin oon sharci iyo daliilo hayn ha igu ammaanina sidii kiristaanku ciise bnu maryama ugu talax tegeen oo kale addoon ilaahay baanay addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii ugu sifeeye rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa addoon ilaahay oo addoonnimada xaqiijiyo halkii u sarraysay ka gaadhay iyo inuu ahaa rasuul ilaahay oo ilaahay jalla wacalaa uu soo diray oo afdalu rusul ah ayaa waxa weeye sharaf iyo ammaan iyo qiimo ugu filan waxaynu garanaynaa bal hadduu rasuulku maqli laha ka warran sala allahu calayhi wasalam ninka sidaa u hadlaya aada iyo aada buu ugu inkiri laha ugu qabsan lahaa wax intaa ka sahlan buu inkiray nin baa maalin ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam maa shaa allahu wa shi'ta adiga iyo ilaahay waxaad waxaad doontaan baa dhacaya qaala ajacaltanii lilaahi niddan war ma ilaahay baad ila masaysay ma ilaahay baad igu dhereerisay qul maa shaa allahu waxdah ilaahay oo keligi wuxuu waxa weeye doono ayaa dhacaya ee maalin kale inan baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam agtiisa waxay ka tidhi wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii hadi waxaa nagu jira nebi og waxa berri dhici doona rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhici doona ilaahay mooye cid kale ma oga bal hadduu maqli laha maxaa u malaynaysaan kaale adduun iyo aakhiraba adaa iska leh waxa lo waxa lawxul maxfuudka ku qoranna waad og tahay hadduu maqli laha maxaa u malaynaysaan waxaa kaloo walaalayaal ku jira munkaraad akhlaaqi oo akhlaaqda taabanaya waxaynu ognahay xafladaa la dhigaa rag iyo dumar baa isdhex yaacaya waxaad arkaysaa dumar aan asturnayn ama aan xijaabnayn oo halkan buraanburaya oo lagu leeyahay salligii nabigay qaadayaan sala allahu calayhi wasalam oo iska jibaysan waxaa uga waxa weeye ka horayn lahayd ama waajib ku ahaan lahayd inay ragga ka dhex baxaan oo is asturaan oo waxa weeyaan markaa jidhkooda ay qariyaan waajibkii ilaahay farayna ay u hoggaansamaan waxyaabaha markaa dhaco waxaa ka mid a qalabadan la garaacanayo ee muusikada ah ee la leeyahay nebi ammaan baa lagu qaadayaa meelo badan runtii ka jirta weliba meelaha beeraha iyo meelaha habeenkaasi lagu qabto dabaaldegyada noocaasana dhibaatooyin badan baa ka dhaca rag iyo dumarkiibaa isdhex yaacaya ciyaala suuqi oo dhan baa soo xaadiraya halkaasaa habeen oo dhan badhayda laga gurayaa balwadoo dhan balwadda noocyadeedii kala duwanayd ayaa halkaa waxa weeye lagu daaligayaa waxay noqonaysaa meel ay ka faa'iidaystaan dadkii xumaanta doonayey iyo dadkii waxa weeyaan markaa sharka u heelanaa meelay ka faa'iidaystaan bay noqonaysa sidaa awgeed walaalayaal bidaca noocaas ah wakhtiga waa inaynaan iskaga lumin waa inaynu iskaga fogaano markaynu bidco ku siyaacayno ama ku mashquulayno intii aanay laba cali isku haysanee rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam miyaynu wada dhammaynay miyaynu ku wada camal fallay laa wallah in yar oo yar oo ka mida baa laga yaabaa inaynu ku camal fallay oo badideedii aynaan ku camal falin waar sunnada sugan ee aanay laba isku diidanayn ee laysla yaqaano inaynu ku dadaallo inu ilaahay ugu dhowaano oo aynu kor u qaadno ayaa waxa weeyaan markaa waajib inagu ah rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam waa inaynu rumayno waa inaynu waxa weeye raacno waa inaynu ku sallino rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa inaynu waxa weeye difaacno waa inaynu sharcigiisa ku dhaqanno inu isku xukunno inu baranno sidaasaynu ku noqonaynaa kuwa dariiqii rasuulka raacay sala allahu calayhi wasalam ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون waxaynu walaalayaal isku baraarujinaynaa nasaaix dhowra oo dadka muslimiinta ah aynu waxa weeye farayno arrinka koowaad maalmahan oo kale dabaaldegyadan iyo xafladahan lagu jiro dad fara badan baa sameeya marka la eego alcaalam ulislaami meelo badan baa laga xusaa laakiin waxayna saaran laa takhtara bikasrati alfaaciliin ha ku degsoomin ayuha alakhu lmuslim dadka faraha badan ee samaynaya waayo shayga dad badan inay sameeyaan daliiluma aha inuu xaq yahay bal e dadka badidoodu inay lunsan yihiin oy xaqa ka weecsan yihiin baa ilaahay jala wacalaa inoo sheegaya wain tutic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka intooda badani halkay maraan inuu xaqi jiro waxa weeye ma tilmaamayso sidaa awgeed daliil ha ka dhigan dad badan baa samaynaya oo aan ku dayanaya arrinka labaad ee dadkan sameeyaa way qirsan yihiin inaanu rasuulka iyo saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaaaynu tirinayna midna ka sugnaanin way qirsan yihiin waxay ku odhanayaan weliba waa bidco laakiin waxay dhahdaan waa bidcatun xasana waa bidco wanaagsan in badan baa kolley warbaahintiiyo meelaha ka maqasheen wadaadada arrinkan abaabulaa iyagoo hadalkaasi leh jawaabtu waxay tahay bidco wanaagsan wax la ydhaaba diinta kuma jirto taana waxaa u daliila hadalka rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa kullu bidcatin dalaala bidco waliba waa baadi kullu waa min alfaadi alcumuum bidco kastaa waa baadi macnii arrin kasta oo diinta lagu soo daraa waa baadi rasuulkaas sidaa u camimay sala allahu calayhi wasalam markaa halkeed ka keentay adigu bidcadan wanaagsan ee aada sidato halkeebaad ka keentay walaalayaal waxaa kaloo ay aada iyo aada u akhriyaan aayaad qur-aan ah oo ka warramaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sharaftiisii iyo qiimihiisii iyo sida ilaahay jalla wacalaa uu fadilay iyo arrimo la mid a iyo akhlaaqdiisii wanaagsanay in alla intaasoo dhan dadka muslimiinta ahi way isla qirsan yihin la islama diidana rasuulka sala allahu calayhi wasalam in lagu salliyo lama diidana waxba yaan meelaan la ysku haynin lagu meeraysanin oo aan boodhka la ysku qarinin in rasuulka la jeclaado sala allahu calayhi wasalam la islama diidana in la raaco iyo in la rumeeyo hadalkeeda daa akhlaaqdiisi iyo sharaftiisi iyo ilaahay inuu karaameeyey la islama diidana laakiin midda la ysku hayaa waxa weeye halkay ku taallaa dhalashadii rasuulka ha la xuso sala allahu calayhi wasalam taasi inay keenaan baa looga baahan yahay hadday keeni waayaanna ilaahay ha ka cabsadaan oo dadka bidaca iyo waxa weeyaan markaa dhibaatada ha ka daayaan waxaa aada u maqashaan iyagoo akhriyaya qowlu llahi jala wacala qul bifadli illahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad tidhaahdaa fadliga ilaahay iyo raxmadiisa kaa ha ku farxaan waxay ururinayaan oo adduunyo ah isagaa uga wanaagsan haddaad u noqoto tafsiirka ahlulcilmigu ay qur-aanka kariimkaa fasireen fadliga ilaahay waxay ku fasirayaan islaamnimada islaamnimadan waa in waxa weeye lagu farxo raxmaddana waxay ku fasinayaan qur-aanka kariimka ah oo isaga qudhiisu islaamnimadii ka mid a caam iyo khaas bay isu yihiin laakiin oo dadka muslimiinta ahi kaa inay ku farxaan baa saaran ha yeeshee aayaddu tusi mayso dhalashadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la xuso aayaddu ma tusayso hadday tusaysana rasuulkaa ina fari la saxaabadii rasuulka ayaa sidaa ka fahmi lahaa oo ku camal fali la dadkii wanaagsanaabaa waxa weeye sidaa ka fahmilaa kamay fahmin marka inagu tafsiir aynu inagu wadanno oo aynu dana ka leenahay inaynu qur-aanka saarraa inooma bannaana qaacidaduna waxay tahay low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu waxaani khayr ahaan lahaa waxaa inooga horrayn lahaa rasuulkii iyo saxaabadiisii muhaajiriin iyo ansaar baa inooga horrayn lahaa dadkii wanaagsanaa ee cilmi iyo waxa weeye caqli iyo camal intaba inaga horreeyey ayaa inooga horrayn lahaa mar haddaanu inooga horraynin khayr maahabaa waxa weeyaan markaa ay noqonaysaa khulaasadu ay noqonaysa maalmahan oo kale xoole ayaa dadka qaar ay ururiyaan oy dadka ka ururiyaan kolkaasaa bar ka mida ay gowracaan kolkaasay yidhaahdaan waxbaan markaa la sadaqadaysanaya oo masaakiinta ayaa wax la siinaya waxaynu leenahay maxaa u daliila in maalintii rasuulku dhashay sala allahu calayhi wasalam wax la qalqalo ama sadaqooyin lala baxo maxaa waxa weeye u daliila maxaa diidaaya maalmaha kale in wax la sadaqadaysto maxaa waxa weeyaan markaa waktigan gaarka ah ku xadiday waa waxaan daliilahay waana arrin runtii dan laga leeyahay waa arrin dan laga leeyahay oo dad gaara ay ku shaqaystaan weeye walaalayaal khulaaso ahaan waxaan diinahay inoon daliiloohayn qofka dadka u sharaxaya ee ugu celcelinaya wakti ku bixinaya ku abaabulaya waa mid ilaahay jalla wacalaa ku been abuuranaya ilaahay in lagu been abuurtaana waa arrin aada iyo aada u adag qofka ilaahay ka cabsanayaana miduu ku dhiiran kara ma aha sidee baad ugu dhiiranaysaa waxaan sharci ahayn oon diin ahayn oon la soo degin inaad adigu tidhaahdo waa sharci oo waa arrin wanaagsan sideebaa qofka muslimka ah ay tahay inuu ugu dhiirado waxa kaba sii daran dad badan baa jira oo marka la idhaha bishan waa bishii mawlidtu nebiga soo hangagaara oo soo ambabara oo waxa weeyaan markaa meelahaasi carcarara mar alla markaasi ay baxdo ama wakhtigaasi uu u dhammaadana jimcaha iyo jamaacaadka aan soo xaadirin oo dadka kala soo qaybgelin baa jira miyaanay iska muuqan dadkaasi inuu shaydaanka haystay oo cilmi iyo waxa weeyaan markaa camal midnaba aanay haynin miyaanay ta noocaasa walaalayaal iska muuqan waxaynu leenahay salliga rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeen qura ma aha bil qurana ma aha mar walba waa mid qofka muslimkaa looga baahan yahy laakiin wuxuu leeyahy wado wuxuu leeyahy siiqooyin soo arooray wixii sugnaa ee saxda ahaa iyo waxaan waxba ka jirin ayaa la ysku qaldayaa kolkaasaa waxa weeyaan markaa marka farta lagu fiiqo wixii xumaa ayaa dad badani ay ka galgalanayaanoo wixii wanaagsanaa marka ay odhanayaan wixii wanaagsanaa baa la diiday waxaa laga yaabaa qofka muslimka ah ee walaalka inuu is idhaahdo wadaadadaynu dee way dadaalayaanoo khayr bay u jeedaane maxaa lagaga xiiqayaa maa la yskaba daayo khayrun bay u jeedaane waxaynu leenahay khayr inay u jeedaan yaa kuu sheegay ma qalbigooda ayaad seexday bal qaraa-inka iyo calaamaadku waxay muujinayaan qaar badan inaanay khayrna u jeedine waxa weeye il dhaqaala ay ka dhigteen bishaasi inay dadka xoolaha ka ururiyaan ganacsatada iyo dadka xoolaha nool haystaba ta kale dee shaygu inuu waxa weeye niyaddeennu ay wanaagsan tahay ama khayr aynu u jeedno niyaddeenna shaygu wax wanaagsan ku noqon maayo ee inuu ilaahay jideeyey oo soo dejiyey ayuu wax wanaagsan ku noqonaya wuxuu idhi cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu wa ardaah wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibah imise ayaa khayr doonayo laakiin khayrkii aan helahayn waxyaabaha laga naxo walaalayaal waxaa ka mid a waxaad arkaysaa mawliidada iyo xafladaha loo dhigayo gaalada oo caawinaysa oo dhaqaalo ku bixinaysa oo waxa weeye abaabulka ka qaybaba marar badan la arkaa waxaynu leenahay talow maxaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kufaartii isu keenay ee kala galay maxaa talow kala galay hadduu arrin wanaagsan yahay oo dariiqii saxda ahaa ku socda maxaa talow gaaladana u keenay waxay ogyihiin gaaladu inuu yahay wax sharcigii lagaga baydhayo oo lagu habaabayo waxay ogyihiin munkaraadka iyo akhlaaq xumada iyo shirkiyaadka ku jira ayay ogyihiin waxay og yihiin inuu waxa weeye ka mid yahay dhibaatooyinka ay dadka muslimiinta diintooda kaga weecinayaan sidaasay u taageeraan oy dhaqaalaha ugu bixiyaan halkaaba ka arag ayuhal muslim inaanu wanaagsanayn markaynu soo duuduubno dhaqaalaha iskaga bixin afyaadin midnaba ha kaga qayb qaadan aada iyo aada isaga ilaali wixii sugan ku dadaalo ilaahay ku caabud markay ugu yarta xataa haddaad ku wareertay kuu kala caddaan weydo markay ugu yar tahay wax la ysku hayo oo waxa weeyaan markaa aan kala caddayn inaad isku miinaysaa kuma wanaagsana haddaad tidhaa weligay baanu arki jiray oo aanu ka ab ka ab ka ab u soo joogno la samayn jirayna waxa weeye dee innaga aabbayaasheen iyo awowyaasheen iyo kuwii kasii horreeyey waa shalayto kuwaa waxaa kasii horreeyey nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam saxaabadiisii baa kasii horreeyey quruuntaynu tirinaynay baa kasii horreeyey markaa kuwii inaga horreeyey innaga hadday samayn jireen dee iyagana kuwii kasii horreeyey ayaa waxa weeyaan markaa aan samayn jirin oo waa wax wakhtiyo dhexe dadka muslimiinta lagu soo dhex tuuray weeye waxyaabaha la qaadayo ee lagu jibaysan yahayna sidaa aynu sheegnay waa gabayo carbeed oo niman carab ahoo waxa weeye diinta ilaahay aan aqoon u lahayn ay tiriyeen waxyaabahaasa salli nabi laynooga dhigayaa xaqa iyo baadilka walaalayaal aynu kala soocno maalintii hore aynu arrintaasi ka warrannay xaqa iyo baadilka haddii aan la kala garan qofku weligii wareer iyo waxa weeyaan markaa xayra ayuu ku jirayaa ilaahay xaqa hayna waafajiyo ilaahay xaqa hayna tuso inta luntayna ilaahay jalla wacalaa ha soo hadeeyo inta toosanna ilaahay jalla wacalaa ha ugu wado dembigeenna iyo kii waalidkeena iyo kii dadka muslimiinta oo dhan ilaahay jalla wacalaa ha dhaafo inta bugta ilaahay haynoo shaafiyo dad badan baa xanuunsanaya oo dhakhaatiirta yaaloo bukaan socda ilaahay jalla wacalaa ha shaafiyo intii inaga dhimatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ha u dembi dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka iyo sunnada haynoo fududeeyo صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه